asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacano wanaagsan dhammaan daawadayaasha sharafta mudan ee sida tooska noogala socda telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaan leenahay ciid mubaarak meel kasta aad ku ciideen iyo si kasta oo aad u ciideenba caawa waxaanu idinkala qaadan doonaa fantasiyaha ciidda waxaanuna halkan idinku soo bandhigi doonaa barnaamij bandhig faneed ah oo ay ka qayb qaadan doonaan fanaaniin da-yar ah oo ku nool dalkani kenya islamarkaasina wacdana ka dhigay sanadahan dambe fanka soomaalida amaba kor u qaaday heerka fanka soomaaliyeed fanaaniintaasi aan caawa bandhig faneedka idinku soo bandhigi doono ayaa waxaa ka mid a fanaanka da-da yar ee akram aadan iyo sidoo kale maxamuud royal waxaa iyaguna aan meesha ka maqnayn iqrayarey yurubeella iyo fanaaniin kale oo aada u tiro badan iyo weliba iidlayare aan ku bilowno haddaba barnaamijkeena amaba aan gudagalno waxaanuna idiin soo bandhigi doonaa ugu horeyn salaamaha ay halkan uga dirayaan fanaaniintaasi aan idiin soo xusay ee da-da yar eheladooda iyo qaraabadooda haatan waxaan u yeedhayaa fanaanka da-da yar ee maxamuud royal oo inoo qaadi doona heesta daahfurka ee barnaamijkan royal waxaan jeclaan lahaa inaad noo qaado bal heesta furitaanka barnaamijkan aad ugu talagashay insha allah waa kolley ciid baan ku jirnaa waxaan u dabaaldegaynaa waa habeen ciida hees bay iska leedahay horta oo ciidda laydhaa allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan ilaahina siiyey isaga ku abaale ilaahina siiyey isaga ku abaale way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
waa tahay aada baad ugu mahadsan tahay royal heestaasi furitaanka bal heesta iidda iyo royal aan idiin kala baxo daawasho wanaagsan fanaanka da-da yar ee maxamuud royal aada iyo aada u mahadsan yahay waxaan filayaa inaad la wada dalxiisteen amaba aada la wada damaanshaadeen farxadda ciidda ayaan caawa idinla qeybsan doonaa intiina la ciidaysa shaashada telefishinka qaranka soomaaliyeedna waxaanu caawa halkan idinku soo bandhigi doonaa amaba aanu idinkaga haqabtiri doonaa heese kala duwan oo idinku looqeynayaan fanaanin daayar oo haatan masraxa fanka kusoo biiray sidoo kale waxaa caawa iyaguna aan goobta ka maqnayn fanaanin aan kala dhicin oo aad ka wada heli doontaan aad baad u mahadsan tahay royal waxaan jeclahay inaan salaantaadii kugu soo dhaweeyo yaad doonaysaa inaad halkan ka salaanto
aad iyo aad baa umahadsantaha cabdiraxmaan waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka ah oan leeyahay igula ciida ciid wanaagsan waxaan mar labaad salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo dunida daafeeda ka joogaan mar saddexaadka waxaan salaamayaa hooyadii dhashay aan jeclahay shukri yuusuf xasan walaalahay dhammaan meel kastoo iyagana adduunka ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan salaamayaa dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed ee af soomaaliga ku heesta meel kastoo joogaan iyagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan salaamayaa madaxda qaranka soomaaliyeed sidoo kale waxaa kaloon salaamayaa shaqaalaha telefishinka qaranka iyagana waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid wanaagsan
aada iyo aad baad umahadsan tahay royal waxaan haatanna u yeedhayaa fanaanka daadayar ee iidlayare oo isaguna halkan inagala qeyb qoodan doonaa damaanshaadka ciidda amaba ka mid a fanaaninta da-da yar ee jooga caawa xarunta bandhig faneedkan aan kusoo bandhigayno ee magaalada nairobi ee dalka kenya oo si toosa aanu idinka soo tabin doonayno barnaamijkan ciidda ama bandhig faneedkan ciidda ee telefishinka qaranka soomaaliyeed iidle soo dhawow
waa dhawaa waa tahay iidle cabdulaahi waa gartay yare xaggey ka timid yaraantaasi wallaahi horta aniga waxaan dhashay todobaatan iyo afartii daada ma iska qiyaas kartaa laakiin hoos u baxay
marka waxaad leedahay yaraantaas waxbaa ku dhex jira yaraantaa waxbaa ku dhex jira oo lagu qarinayaa iidle aad baa umahadsan tahay ciid mubaarak marka hore waclina caloosha waa tahay dhammaan inta barnaamijkan ka soo qayb gashay iyo inta shaashada t v-ga qaranka daawanaysa idlayar marka la dhaho waxaan filayaa inay ku jirto in badan oo ku xiiseynaysa amaba amaba fankaaga taageeraysa maxaad ugu talagashay dadweynaha caawa ciidan amaba kusoo eegaya indhahan kusoo eegaya maxaad ugu talagashay
in horta hees waxaa jirta uu abwaankeena qaaliga uu sameeyey shucaab yare inkastoo abwaan isna qaali ah nuurdiin uu nala fadhiyo isna waxaan leenahay waa salaaman tahay ciid wanaagsan nuurdiin heeskan ugu talagalo waa waxaa la dhahaa xiisaha kalgacal
xiisaha kalgacal ya heestaasi maxay ka turjumaysaa qisadeeda haddaad in yar faahfaahiso
wallahi kulle abwaankaa weydin lahayn abwaankan gadaal naga jiraa
waa tahay xiisaha kalgacal iyo iidle salaantiisii waxaan jeclahay maadaama aynu fanaan ugu yeedhnay inuu fanaan yahay inaan heesta ku horeeyo salaantiisu ay noo dambeyso maadaama marka fanaan la dhaho dadka dhagahooda ay kusoo dhacayso hees iyo cod macaan iyo waxuun ku saabsan fanka ay xasuusanayaan dadku marka fanaan la yidhaahdo waxaan idiin horreysiinayaa heestaasi uu iidle idiin soo qabtay ee xiisaha kalgacal aan idiin kala baxo iidle yare iyo idinka
xiisaha kalgacal middu igu xidho ixanibay darteede xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal middu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato qaali iyo qalbiga yeexado hubin qaali iyo qalbiga yeexado qalbiga yeexado xaggeeda jira xaggeeda jira xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato qaali iyo qalbiga yeexado hubin qaali iyo qalbiga yeexado qalbiga yeexado xaggeeda jira xaggeeda jira waxaad tahay xurumo dumartaanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurmo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga xasilooni iyo xasilooni iyo galashiyo xaqdhoor taan ugu xishaa xasilooni iyo xasilooni iyo galashiyo xaqdhoor taan ugu xishaa dhulka meel xarfa ti lagu xundumay hooyadeed xali ku xambaariso dhaay xoorla iyo ku xambaariso dhaay xoorla iyo dhaay xoorla iyo lagu habay xalaa lagu habay xalaa dhulka meel xarfa ti lagu xuntumay hooyadeed xali ku xambaariso dhaay xoorla iyo ku xambaariso dhaay xoorla iyo dhaay xoorla iyo lagu habay xalaa lagu habay xalaa waxaad tahay xurmo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurmo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga
waxaan filayaa in inantaasi uusan dardaaran u hadhin islamarkaasna ay xanaaneyn doonto axdiga sida uu iidle kula ballamay iidle n sidaad horey u sheegtay qisada abwaan shucayb oo heesta sameeyey ayaa barnaamijka inagala qeyb qaadan doona sidoo kale soomaalidu waxay dhahdaan nin habari dhashay halma seegi weydo barnaamijka waxaa marti noogu ah fanaaniin daayara oo aanan xusin iyo sidoo kale abwaan nuuradiin gacmo iyo abwaan shucayb cabdiraxmaan oo iyaguna goobta kusoo bandhigi doona kaalintii abwaanintu ay lahaayeen amaba barnaamijka ka qaadan doona kaalintii abwaanka n idlayare ayaan weli idinsii wadaa idle n waxaan filayaa dadku inay ka bogteen codkaaga haatanna aysan dhahayn iidle waa kuma amaba n sidaan horeyba u sheegay marka fanaan la dhaho hees baa la xasuusanaya heestii inay dadku ka bogteen haatan yaad jecesha inaad farxadda iidda la qeybsato amaba aad salaan hawada u mariso
Een, halkan waxaan ka salaamaya horta marka ugu horeyso xaaskayga aan aadka u jeclahay iyo caruurteyda waxaan kaloo ka salaamaya waalahii qaaliga ubax cabdulaahi sucaad cabdulaahi shugur cabdulaahi xaawo cabdulaahi maxamed cabdulaahi aamina cabdulaahi salaada cabdulaahi faa'iise cabdulaahi kulli waxaan leeyahay ciid wanaagsan intaas kaliyaan salaamaa N eheladaada ayaad salaantay baan filayaa n bahdii fanka iyo xagee kaga tagtay asxaabtii kale iyo ya, waxaan filayaa-
een waxaan halkan ka salaamayaa oo aada isugu dheernaa saaxiiba qaali aan nahay een farxiyo kabayare een axmarasto allah mustacaam xaawakiin iyo faaninta dhan waa salaamaya iyo kuwa xamarkooda nool waxaan leeyahay ciid wanaagsan
waxaan filayaa inay kaa guddoomiyeen ciiddaasi islamarkaana ay si toosa kaaga doobawan doonaan shaashada telefishinka qaranka soomaaliyeed inta uu seego barnaamijkanina ay si toosa shabakadaha internetka ugala socon doonaan n salaantaadaasina ay kaa wada guddoomi doonaan waa tahay fanaanka codka baxsan iidle cabdulaahi iidla yare aad iyo aad buu mahadsan yahay n fanaaninta aan caawa idiin sheegay sida aan idiin ballan qaaday markii horeba waa fanaanin da'yara dhammaantoodna haatan fanka kusoo biiray amaba qaar sannada ku dhex jiray laakiinse dhammaantood dhallinyara aad baan ugu faraxsannahay inaan caawa fursad ku helno intan oo dhallinyaro ah oo ku nool danka- dalka kenya islamarkaasina fanka ku dhex jira inaan fursad u helno amaba aanu halkan isugu keenno Haan- haatan waxaa stageka ila saaran sida aad arkaysaanba cabdulaahi sheekh maxamuud waryaa wow sida loo yaqaano iyo eqrayarey fanaanada eqrayarey waxaan filayaa in badan oo ka mid a inaad taqaaniin laakiinse een, ee, waryaa wow ayaa indhihiina ka cusub soo dhowaada dhammaantiin ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak Een, waa tahay iqrayarey iyo waryaa wow sidaan filayo mar haddii labadooda stageka aad ku wada aragtaan waxaad filaysaan hees talantaaliya inay idin qaadaan Een, marka horese waxaan jeclahay salaantooda inay ku horeeyaan cabdulaahi yaad jecesha in aadan ka salaanto dhammaan marka ugu horeysa waxaan salaamayaa faamiligayga iyo qaraabadayda meel walba adduunka ka joogaan inkasta oona soo koobi karin oona dhihi karin hebel iyo hebel iyo weliba asxaabtayda oo aada u fara badan meel walba oo ay adduunka dacaladeeda ka joogaan sidoo kale iyagana haddaan dee magac magac sheego iyagana sidoo kale aan kala ilaawayo dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaan adduunka meel walba ay ka joogaan Een, aad baa umahadsan tahay sidoo kale waxaan filayaa inay shaashada tv-ga qaranka kaa daawan doonaan dhammaan asxaabtaada iqra een, sidoo kale yaad jecesha inaad halkan caawa ka salaanto
waxaan ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan fanaaniinta sidoo kale waxaan si qaas ahaan u salaamayaa saygayga yuusuf ilmahayga saaxiibtay qaali ilhaan hooyaday iyo walaaladay iyo dhammaan inta muuqayga taqaano muno iyo malyuun intaasaan ka salaamayaa Een, waan filayaa iqra inay ku daawanayaan salaantaana ay kaa guddoomayaan mid lamidana ay hawada kuu soo marinayaan mar labaad ciid mubaarak ayaan idin leeyahay dadweynaha iyo idinka aan idinkala dhex baxo
Qaqaaryada jacaylka, diqaariba naftayde. Qaqaaryada jacaylka, diqaariba naftayde. Ilaa qaban walaalo, qaxar hay horseedine.
qurux baan qaaliyey qiimihii haweenka ay qaalidii naftayday qadarkii ku uumaa qurux kugu deeqay qarnigan hablaha kacay qaabkaaga oo kale indhahaygu may qaban qabilaad wacani qaban qaaba guur baan ku qorsheeya inan yahay quruxdii dhulkaygii wabigii dallaafiyo qararkii hargaysiiyo qabowgi jannaali quruxdii kismaayaad qaabkeeda leeday qadarkeen ha noo kaso qud inaan wadaagnoon qayrkeena dhaafnoon ku qabowna nolol wacan ku qabowna nolol wacan nolol wacan nolol wacan ku qabowna nolol wacan ku qabowna nolol wacan Qaq- qaq- qaq- qaq- qaqaaryada jacaylka, diqaariba naftayde. Qaqaaryada jacaylka, diqaariba naftayde. Ilaa qaban walaalo, qaxar hay horseedine.
qurux qaliyoon qof weliba helin ada qatayo qayb hele quraystii haweenkay qadowgii jigjiga iyo quruxdii diri dhaabay qalbi qooban baa kugu qamamayo siduu qadir kuu qoray uu qaali kaaga dhigay qalbiso naftaydii qalbigayga qaado qarqisa ku dhaydo wadnahayga qoonto ku qasaasta jacayl qoransiga jaleecadiyo ishan kugu qacsiiyo qalbigu i qaboobaa qof walba umanihiisa qoorta u suran oo naf la qati ku samaysay qiime jacaylkoo qaybtaada iila qabo Qaqaaryada jacaylka, diqaariba naftayde. Qaqaaryada jacaylka, diqaariba naftayde. Ilaa qaban walaalo, qaxar hay horseedine.
umani walaalay ina qaali tahay aniga qiro nafta ku qushuucine qabsa oho qurquuri qurquuri jacaylka qurquuri qalbigaaga dhiigo dhaxanyayna qaaban cid kalana qaadan dhaxanyayna qaaban cid kalana qaadan Qaqaaryada jacaylka, diqaariba naftayde. Qaqaaryada jacaylka, diqaariba naftayde. Ilaa qaban walaalo, qaxar hay horseedine.
waxay qodan qalbigo waxay qaalan wadnaho waxay qodan meel dheero waxaa qaba jacayl haddii aad qaalanto jacayl ila qaadileyd naftaada ii quurileyd intan qalma ka baxshaan dhulka kaa qaadi lahaa labta kugu qaban la qalbiga kugu qorin qoys aynu noqonno qiimaha noloshiyo quud aan wadaagnay adiguna qalan jir naftaada ii quuro jacaylkana ila qaad sidaan anigu qabo jacaylku waa qabyo haddaan lagula qaaban oo aan lagula qaabin sidaan anigu qabo jacaylku waa qabyo haddaan lagula qaaban Qaqaryada jacaylka iqaariba naftayde. Qaqaryada jacaylka iqaariba naftayde. Ilaa qabo walaalo, qaxar hay horseedine. Qaqaryada jacaylka iqaariba naftayde. Qaqaryada jacaylka iqaariba naftayde. Ilaa qabo walaalo, qaxar hay horseedine.
tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin Eh, farxadda ciidda ayaa halkeeda inooga sii socon doonta ama barnaamijkan damaanshaadka ayaan ugu talagalnay ciidda inaad nagula damaanshaadaan dhammaan daawadayaasha tv-ga qaranka soomaaliyeed En, iqra waa gartay qarqaryadii waynu ka gudubnay salaantaadii waynu ka gudubnay dadweynaha ku daawanaya maxaad jeclaan lahayd inaad igu xijiso
waxaan ku xijin lahaa raaliyo hees cusub oo raaliyo la dhaho oo nimanka lagu canaananayo
waa tahay raaliya raaliya n waxaan filayaa raggaa lagu maagaya saad sheegtay yaa sameeyey heestaasi maxayse qisadeeda ku saabsantay
waxaa suubisay heestaas abwaanad la yaqaano dhoofo abwaanad dhoofaa suubisay laxanka waxaa saaray jooqle codkana anigoo iqra ku luuqeynayo muusigada xasan cujeer cajabi waa kaasa Een, waa tahay bal inkastaanan jeclayn markastaan ragga la jiro oo aanan jeclayn ragga la maago bal heestaasi raalliya iyo iqra aan wada dhegaysano aan idin kala dhex baxo iqra yarey iyo heestii raalliya dhegeysi habboon
تعرفني حتى عرفت شيء ركض ومرت سيدو يا لي رددي نلوك يستي رينكي يوحنو كبا راليا إديرون ركيدا دغانيسا الربح بوبو نانولي مر رضل كنتي جادي تعرفني حتى عرفت شيرك تمر سيرو يالي رددي نلاقي استيقظ يوم حنو كذا راليا يديرون كذا دغانيسا الربع كبو كانولي مركي رضم كنتي قادي internet lagan laabtay raskalena loo dhuuntay tii hore rafahad bogatay wadkeedii kala rooreen reerkaas ninkii lugiyeyso inaan ragoon Internetan laga laabtay, raskalena loo dhuuntay, tii hore rafahad bogatay, ubadkeedii kala rooreen, reerkaas ninkii lugiyeyso. Inaan rago, soo inaan ragoomayo. wadariiqa kuma rabo kursi raajo kuma rabo ragta waha ka qubusto ha kuma rabo runtii aniga kuma rabo wadariiqa kuma rabo kursi raajo kuma rabo ragta waha ka qubusto ha kuma rabo runtii aniga kuma rabo beeraaye rugtiyaayaag la helaaye rug caddaan wuxuu sheegaye xilka waan kariixnaaye gaban loo maraane kaladii markaa rogay raygayga wuxuu goostay xaragadan raxnaynaye raatiyan beeraaye rugtiyaayag leelaaye uriyaqay ku horkayga dadkaad ku jabay weeye ribadaya ka noqo raqfan malaho waa raaray rajadaas ninkii luyeso inan rago so inan raagomay uriyaqay ku horkayga dadkaad ku jabay weeye ribadaya ka noqo racfan malaho waa raaray rajadaas midkii luyeso inan rago se inan ragomay wadariiqa kuma rabo kursi raaji kuma rabo qarabta waanka quhustaha kuma rabo runtii aniga kuma rabo wadariiqa kuma rabo kursi raaji kuma rabo qarabta waanka quhustaha kuma rabo runtii aniga kuma rabo
waa tahay iqra buuqa meesha ka dhacaya iyo sawaxanka waad maqlaysaa baan filayaa raggii iyo dumarkii intii golaha joogtay ayaabad iska hor keentay heestan maxay ku saabsan tahay yaa qisada ka dambaysa maxay tahay
qiso ka dambeysa male laakiin nimanka haddii si loo fiiriyana marna waa dhalnay marna wayna la dhashteen een, marna adiga waxba iskugu keen lafaaqan ma fahantay laakiin marmar waxaa fiican oo habboon ragga iyo dumarka xoogoo yar in laga yara dhex faa'iidaysto yaa jacayl keliya waa lagu daalaya marna wax yar in colaad yar la beego waaye sidaas waaye
waa tahay iqra waa saad sheegtay aad iyo aad baad u mahadsan tahay fanaanada daada yar iqra yarey een, ba- islamarkaana heeso aad iyo aad u macaan halkan idinku soo bandhigtay inagalana qayb qaadanaysay barnaamijkeena bandhigfaneedka aan ugu talagalnay fanaaniinta daayarta ee ku nool dalkani kenya ee uu sida tooska idinku soo tabinayay tv-ga qaranka xaruntiisa dalka kenya mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin leenahay ciid mubaarak meel kasta aad ku ciidaysaanba dhammaantiin inta la ciidaysa shaashadda telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaan halkan idinku soo bandhigi doonaa fanaaniin daayara islamarkaasina heesahooda aad wada jeclaysan doontaan haatan waxaan wacayaa fanaanka da-dayar akram aadan dadka badankooduna ay u yaqaanaan isaar laabta akram een, ha la soo dhoweeyo akram aadan fanaanka da-dayar oo haatan een, si toosa stageka u koraya amaba inagala qayb qaadan doona barnaamijkeena bandhig faneedka ee sida tooska tv-ga qaranku idinkaga soo taminayo xaruntiisa magaalada nairobi akram kusoo dhawow tv-ga qaranka waxaan malanayaa waa markii ugu horreysay ee tv-ga qaranka laga wareysto waana maalin ciida een, waa laba ciidood oo isbiirsaday amaba laba farxadood oo isbiirsaday kusoo dhawow tv-ga qaranka
waan dhowahay walaal cabdiraxmaan Een, waa runtaa saa u sheegtay waa markii ugu horeysay t v-ga qaranka aan ku- laga wareysto waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo bada t v-ga qaranka ciid mubaarak kullu caamtu bilkheyr
Een, kulla caam wa antum bikhayr annaguna sidoo kale waxaan kugu hambalyaynaynaa farxaddan ciidda waxaan ku leenahay ciiddan ciiddeeda een, noo joog amaba aynu wada ciidno caafimaad ku gaadh een, ku- een, haddii haddii aynu haddii aynu een, sii gudagalno barnaamijkeena Een, dadku marka sida aan sh- horeyba u sheegay marka fanaan la dhaho waxay xasuusanayaan hees Een, maxaad marka hore ku cadaynaysaa fanaannimadaada amaba heestee usoo qabanaysaa dadka ku daawanaya
hees la yidhaahdo isaar laabta sida ay dadkuba u yaqaanaan heestaas ayaan soo qaban lahaa
Een, isaar laabta waxaan malanayaa in ay wacdara ka dhici doonaan dhammaan inta sida tooska barnaamijka uga soo qayb gashay iyo inta shaashadda kala socotaba waxaan idin kala baxayaa akram aadan iyo isaar laabta daawasho habboon
Sarlapta leylay isaar laabta isaar laabtu qalbigagu leylay igu lamaniye isaar laabta leylay isaar laabta isaar laabtu qalbigagu leylay igu lamaniye ha ha ha way xawgikalka calaada muddaal horkiyo xanuunkiisa la diwaayay jiibka oo socodkii lugaha gabooluuday cashaqani laasime maceeba isaar laabta leylay isaar laabta laxawgikalka calaada muddaal horkiyo xanuunkiisa la diwaayay jiibka oo socodkii lugaha gabooluuday cashaqani laasime maceeba maceeba maeba isar laabta leyla isar laabta isar laabtu qalbigagu leyla igu lamani isar laabta leyla isar laabta isar laabtu qalbigagu leyla igu lamani Zia. Whoa.
isaar laabta waxaan filayaa inay dad badani ka heli doonaan een, haddii aynu u gudubno haddaba barnaamijkeenii een, in yar waxaan jeclaan lahaa bal akram waa kuma akram inaad bal faahfaahin yar ka bixiso backgroundkaagii iyo goorta aad fanka kusoo biirtay si ay dad badan oo lagaba yaabo inay tv-ga qaranka markii ugu horreysay kaa daawadaan ay tahay ay u ogaadaan akram aadan waa kuma
n horta agramaadan waa aniga n fanka waxaan bilaabay 2006 waxaana ku bilaabay magaalada hargeysa n kadib heestii igu horreysay een duubo ama aan ii hergashay video ii gashaa youtube waxaa ii gashay 2008kii kadib n fankayga dad badan ayaa soo gacan qabtay sida aan doonaya inaan halkan ka salaamo n mar koowaad waa cabdinaasir macali caydiid saa u taqaanid mustafa macali caydiid n macallimiinta aan aad iyo aadka aan u jeclahay ay ka mid yihiin saa daraadeed fanka waxaan bilaabay tuutaskii ilaa haddana weli waa ku jiraa Een, waa tahay aad baad ugu mahadsan tahay qaabkaa fiican ee ama quruxda badan ee aad uga sheekaysay backgroundkaaga Een, akram waa farxad amaba waa maalin ciida een, yaad jeclaan lahayd halkan inaad ka salaanto amaba aad hawada u marayso markay stageka la saaran yahayna dadka waa la kala ilaawaaye Waxaa- asxaabta qaara ka tegi
n horta halkan waxaan ka salaamayaa mar koowaad waa faamiligeyga waa abaay aadan maxamed faarax oo jooga dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho walaaladii inkastoona soo koobi karin n ayadee awogey abtiyaashii oo jooga dalka hargeysa waxaan si qaasa u salaamaya walaashii igu weyn oo joogta dalka norway oon leeyahay ciid mubaarig kullu caamatu bikhayr dhammaantiin waxaan leeyahay ciid mubaarig n waxaan kaloo salaamayaa baada fanka iyo fanaaniinta waa saaxiibkayga aad iyo aadka aan u jeclahay sacadiid maxamed sacadiid mustafa omar xirsi cabd beele dhammaantood iyo inta aan magacooda aan ka tegayba waxaan leeyahay salaamullah iyo bahda somali national television waan salaamayaa Een, akram waxaan filayaa inay kaa wada gudoomi doonaan dhammaan akhyaarta aad salaantay islamarkaana ay ku daawanayaan si toosa ku daawanayaan laisma gaadhin een, waxaa inoo hadhay fanaaniin iyo abwaaniin iyo dad aad u tiro badan oo runtii da-yara dhammaantood oo aan barnaamijkan ugu talagalnay inaan kusoo bandhigno een, waxyaabaha dhalinyaradu amaba kartida dhalinyarada soomaalida ee ku nool dalkani kenya ee dhanka fanka haatan waxaan kusoo dhaweynayaa abwaan shucayb cabdiraxmaan oo ka mid ah abwaaniinta daayarta ah ee ku nool dalkani kenya waa abwaan dhallinyaro ah islamarkaasina talentia dhanka hadday noqoto gabayga samaynta heesaha iyo dhan kastaba Een, abwaanku caawa waxa uu inoo buuxin doonaa kaalintii abwaaninta soomaaliyeed waxaana filayaa inaad kaga maarmi doontaan abwaanin waaweyn oo magacoodu idinku batay islamarkaana aan filayo inuu kaalintoodii inoo geli doono caawa isagoo idin soo bandhigi doona gabayo majaajilooyin iyo wax kasta oo lagu- looga bartay abwaaninta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalkaaga maadaama aad tahay abwaan dhallinyaraha barnaamijkana uu inagoo soo bandhigayna bandhig faneed aan ugu talagalnay ciidda iyo damaanshaadka ciidda haddana uu taargetkiisu ahaa inaan muujino kartida iyo taalantiga dhalinyarada soomaaliyeed ee fanka ku jirta ee ku nool dalkani kenya n waxaan jeclahay marka hore bal inaad salaantaada ku horeyso kadib aada gabaygaaga u gudubto
ugu horeyn waan salaamayaa dadweynaha kasoo qeyb galay ee sharafta badan ee iskugu jira fanaaniinta dhalinyarada een, ee, wariyaasha een, dhijeeyada dhammaantood waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caamin wa antum bikhayr Een, intaa kadib een, sidoo kale waxaan salaamayaa bahda t v-ga qaranka soomaaliyeed oo ayaguna een, kaalin libaax le ka qaatay si dhalinyaradu ay usoo bandhigto taalantigooda mar walbana ku howlan sida ay dhalinyaradu wax wal- banaanka u keeni lahaayeen Een, intaa kadib waxaan jeclaan lahaa inaan soo bandhigo gabay ka hadlayaan nabadda iyo qiimaheeda Een, maadaama hadda- haddaan nabad la haysan xataa aan si wanaagsan loo ciidi karin Een, marka gabaygu wuxuu ku bilaabanaya sidaan hareeraha adduunyada dab cadaawa horiye iyo holac baa ka baxayo halistii colaaduhu waa hagar waa hagarta manaxaan uu ku hodayay kii nugul ha yeeshee haweeyaay waxaa hoy udgoon iyo hoos qiimo badan oo harac loo yaqaaniyo har qabow la seexdaa markii nabad la haystee hawey tacabka nololeed nin weliba hankiisuu goor dhexe habeenkii isagoo hurdadii galay riyo ku hamiyaayoo hanqaltaag la toosaa ha yeeshee haweeyaay hanti maal adduun iyo horumar waxaa la gaaraa markii nabad la haystee nin weliba hortiisuu hablaha u ammaanoo waa kii hadraawiba beerlula u heesoo isagoo u heeloon calaf uu ka hiiliyey ha yeeshee haweeyaay hal abuurku wuxuu eray hobalka u codeeyaa markii nabad la haystee hiddaheenna gaarka dumarkiiyo hablaha iyagu markay hadal sarbeebliya hayo wiil yidhaahdaan horaa weedh ka deeqdiyo jawaab looga heli jiray ha yeeshee haweeyaay waxaad howlo guur iyo haasaawo garataa markii nabad la haystee waxay hooye jeceshahay curadkeedu hoo iyo deeqsi hiille inuu yahay habacsanaha liitiya hadduu yahay mahooriye howtalhama gaboodiya aan u joojin haadkoo habda dhan ka fiiriya halyey laga dambeeyo maatida hogaanshiyo nin hal adag inuu yahay ugu hambalyaysaa ha yeeshee haweeyaay waxay haweenka deriska hidaayada salaantiyo walaal hanad maroon yahay hodan maanta see tahay isku soo hibeeyaan markii nabad la haystee ciiddu kale hagaagsani dhulka aan ku haybsado hayiin awrka geel iyo horweyntii ku midhataa hareeriga bislaadiyo hob ubax la mooyee ma hawoota geed kale ha yeeshee haweeyaay haleelada irmaan iyo waxaa habad la maalaa markii nabad la haystee howraarta shacab iyo hadalhaynta qarannimo hiikaca dadweynoo loo heelan yahay nabad hididiilo faraxlaa kubad lagu haweystaa ha yeeshee haweeyaay markii kooxa laasiya mid hilfaha u qaado oo ku habsiisa guuldaro ci- himilada ciyaaryahan taageera haystaa soo hooya guul wacan ha yeeshee haweeyaay nin isuba wuxuu laad goolhayaha dib mariyaa markii nabad la haystee hoodaalo tala wacan hoodaalo tala wacan kala haga dadkiisaoo ku hogaansho wacadku u horseeda qarannimo madaxweyne howlkara hadalkiisa nuxur kale lagu wada hadaaqo haqabtira dadweynaha waxaa lagu hirtaayoo heshiiska iyo go'aamada haye lagu yidhaahdaa markii nabad la haysteen waa mahadsantihiin
Een, adaa mudan abwaan shucayb een, salaantaada iyo gabaygaasi nabadda ku saabsan een, aad iyo aad yaan filayaa inay uga heleen dadweynaha een, ku daawanaya waa tahay daawadayaal weli waxaynu bartan kaga jirnaa barnaamijkeenii bandhig faneedkaha islamarkaasina aan idinku soo bandhigaynay fanaaniinta daada yar ee ku nool dalkani kenya barnaamijka qeybaha dambe ayaa sidoo kale waxaan ku dari doonaa in wariyayaasha iyo mas-uuliyiinta kasoo qeyb galay barnaamijkani ay salaamahooda ka dhiibtaan iyaguna ehladooda iyo qaraabadoodana ay hawada u mariyaan salaan haatan sida aad ujeedaanba waxaa stageka ila saaran fanaanada daada yar ee yurub beella yurub soo dhowow marka hore Een, waa tahay farxadda ciidda een, aawadeed yaad jeceshahay inaad halkan ka salaabto yurubay aad hawada u mariso salaan waxaan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin qaar gaar ahaan familkeyga hooyaday macaan aabbahay walaalahay kulli meel kasta ay joogaan asxaabtayda saaxiibaday kulli waa tahay ee, yurubay intaas haddaynu salaantaada kaga gudubno waan filayaa inay dhammaantood kaa gudoomeen Een, marka hore haddii la dhaho yurub waa tuma maxaad isku macnayn lahayd historygaaga amaba backgroundkaaga goormaad fanka kusoo biirtay Een, si ay kuu bartaan dhammaan dadweynaha ku daawanaya yurubeella waa fanaanad laakiinse goorma ayay fanka kusoo biirtay historygeeda haddii dib ugu noqoto
walaahi fankan dhowaan baan kusoo beeray inkastoo aan iska jeclaan jiray oo muddo dheer aan ku guda jiray balse waxaan isku inaan isku dayo inaan heeso last year baan maxaa lahay baan isbanaandhigay
waa mahadsantahay yurubey waan filayaa inay in badan markay daawadaan heesahaaga ay eh, isdhihi doonaan yurub en, last year bay fanka kusoo biirtay haddana sidii fanaanad weyn bay u heesaysaa En, waan waan filayaa inay ka heli doonaan in badan oo ku daawanaysa heesahaaga maxaad jeclaan lahayd dadweynaha ku daawanaya caawa maxaad ugu soo talagashay waxaan ugu soo talagalay inaan heesayga cusub qaara aan ka qaado hadduu ilaa yidhaahdo kulligoodna waa salaamayaa asxaabta meesha isugu maaday fanaaniin iyo dhalinyaro in wal- in walba leh waa tahay heesta ugu horeysa maxaa la dhahaa yurubey En, yaa sameeyey ereyada iyo laxanka En, maxayse ku saabsanta waxaa sameeyey cabdiqaadir filfil waxaa la yidhahdaa urkutaalo laxanka laxanka imirahaasa iskale muusigana waxaa tumeeyey een caynbacayn
En, waa tahay bal ila daawada yurubeella iyo heestaasi urkutaalo aan idin kala dhex baxo fanaanadeenna daada yar ee yurubeella
moogtahay adduunyada kan ka eeganayo unugyada jirkiyo oogada dhammaan kalgacaylabya igu baaye moogtahay adduunyada kan ka eeganayo unugyada jirkiyo oogada dhammaan kalgacaylabya igu baaye urkutaaladiyo afkan juuqda gabay ma adoo arkaa igu eegaysaa urkutaaladiyo afkan juuqda gabay ma adoo arkaa igu eegaysaa waxaan waxaan kula ag joogaa naxariis ildabacliyo yu ilan caashaqan ayaheena wadareed wadareed wax irdheeyayay iman ayaheena wadareed wadareed waxirdeeyayay iman waxaan waxaan kula ag joogaa naxariis ildabcaliyo yu ilan caashaqan ayaheena wadareed wadareed wax irdheeyayay iman ayaheena wadareed wadareed wax irdheeyayay iman moogtahay ragoo idin kan ka aaminato indha duogsiyo farxadaan idlaan igu beerayo
caayaheenna wadareed wax irdheeya yay iman waxaan filayaa yurubey inaad dardaaranba dhammaystay adigu een, isla markaasina aysan waxbaba u hadhin qofka aad intaas oo dhan la hadlayso amaba aad la dardaarmayso barnaamijka qaybihiisii dambe ayaynu soo gaadhnay haatanna waxaynu gudageli doonaa salaamihii waxaa barnaamijka iiga muuqda horteeda dadweyne aad u fara badan oo ay ka mid yihiin wariyayaal eh, rag mas-uuliyiin ah iyo madax kale oo aad iyo aad u tiro badan waxaan jeclahay in salaamahooda ay halkan kusoo bandhigaan iyaguna si barnaamijku uu inoogu ballaadho islamarkaana caawa aad si toosa damaashaadka ciidda uga wada qayb qaadataan dhammaan intiina kasoo qayb gashay ama martida inoo timid sidoo kale yaanan ka tegin waxaa meesha fadhiya gabdho qurux badan oo iyaguna si fiican usoo labistay dhammaantood waxaan leeyahay kulligiin soo dhowaada mid mid ayaad uga qayb qaadan doontaan barnaamijka salaamihiinana waad soo bandhigi doontaan qofka ugu horeeya
waxaan halkan ka salaamayaa hooyadii adduunka ugu jeclaay cabshir sheekh yuusuf aabbahay cabdirasaaq cursmeele waxaan halku ka- waxaan halkan kaloo ka salaamayaa walaalahii najiib cabdirasaaq warsame xamse cabdirasaaq warsame hani cabdirasaaq warsame xanad cabdirasaaq warsame saare cabdirasaaq warsame dhammaan waxaan leeyahay iid wanaagsan waxaan halkan kaloo ka salaamayaa dhammaan fanaaniinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay iid wanaagsan waxaan halkan kaloo ka salaamayaa asxaabteyda oo halkan aan kusoo koobi karin oo magaalada nairobi ka buuxaan waxaa idinkan idin leeyahay iid wanaagsan magacayga waa cabdulle aadan kanac Een, waxaan salaamayaa bulshada soomaaliyeed meel kasta ay dunida kaga sugan tahay Een, anigoo jaaniskan uga faa'iidaysanaya cabdiraxmaan aada siisay waxaan halkan ka salaamayaa hooyo maryan salaad nuur hooyadii dhashay aan aada u jeclahay waxaan kaloo salaamayaa hooyadayda labaad laba hooyaan leeyahay dadka labaan waxbaan dheeraha Een, caasha maxamed abakor joofe Een, labada hooyo aada baan u salaamayaa Een, asxaabteeda walaaladeeda qaaliga ah dunida ku kala nool iyo dhammaan inta muuqayga ee magacayga taqaana dhammaan baan salaamay ugu horreynta waxaan salaamayaa tvga qaranka soomaaliya iyo shaqaalihiisa sababtuna waxay tahay magaca la dhaha soomaaliya ayaan waxaan u jeclahay si aad ah markaan dhalanay markaan dhalanayay haddaan jaanis heli lahaa waxaan la bixi lahaa magaca la dhaho soomaali Thank you, guys. Um, bad hooyaday aabahay jecel xamdi ii bixiye taas waa keni change waa iska bedeli waayey nasiib xumo still love magaca soomaaliya waxaan jeclahay inaan inta halkan ka salaamo caawa ma jecli inaa meel tv istaago bad hooyaday aan rabaa inaan salaamoon ten years arkin Um, waxaan salaamayaa hooyaday dahaba cali rooble oon aada u jeclahay aabahay cabdulaahi xabiib xirsi cabdi asna adduunka waan ugu jeclahay so walaalahay dhammaan meel kasta ay joogaan aan soomaali dhammaan Een, adeed u mahadsantihiin bahda telefishinka qaranka soomaaliyeed een, daadiye cabdiraxmaan soomaali Een, waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed ee halkan kasoo qayb gashay xusay ciida Een, waxaan sama- salaamayaa saaxiibkay een, mukhtaar big bos Een, sidoo kale saaxiibkay een, maxamed cusmaan cumar xabiib oo haddaan ku sugan dalka sweden Een, waxaan sama- salaamayaa alan doosh een, saaxiibaday dhammaan een, saxafiyiinta ah Een, dabcan waxaan salaamayaa een, saaxiibkay qaaska ah ee super bibo ibraahim geedo cawaale bibo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliyeed waa tahay daawadayaal guud ahaan intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena bandhig faneedka oo aan si toosa idinkaga soo tabinaynay xarunta telefishinka qaranka ee magaalada nairobi barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey halkan idinkala socodsiinayey anigoo ah cabdiraxmaan cumar cabdi cabdiraxmaan soomaali waxaa igala qayb qaatay saaxiibkay mukhtaar axmed big bos iyo dhammaan farsamo yaqaanada kale ee tv-ga qaranka ee magaalada nairobi guud ahaan intaasi ayaanu isku soo gabagabeynaynaa barnaamijka annagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo isarag dambe oo xiise leh ciid mubaarag meel kasta aad joogtaan kulli caam waantum bikhayr
iyo iida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iida wanaagsan ilaahina siiye isaga